Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladaha Hoose iyo Ra-iisul Dowlad Koonfur Galbeed Mudane Cabdullaahi Xaaji Xasan yaa kormeeray xarunta degmada Afgooye oo kulamana kala qaaday maamulka iyo bulshada shaqadiisa ee degmada Afgooye. Wasiir Cabdullaahi Xaaji ayaa maamulka degmada Afgooye kula hadalay horumarinta adeegyada bulshada sidii loo xoojin lahaayay walna la qabada lahaayay baahiyaha iyo qabanka. kormeerka wasiirka waliba ku heliyay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirkiesaas oo kale kormeeray isbitaalka guud ee degmada iyo xarumo ciidanka booliiska magaalada afgooye meelaas oo kulamo kala qaaday saraakiila ciidanka booliiska walibana uuse ku dhugunsaday xaaladda amni iyo nabadgelyada deegaanka isoona kala dardaarmay inay xoojaan nabadgelyada degmada gudoomiyaha degmada afgooye cabdulaahi maxamed cusmaan oo wafdigan degmada hakadhawaaya ayaa ankuwarbiye xaaladda guud ee degmada wasiirka waxaan kusoo dhaweynay degmada waxay sharaf iyo milgo noo tahay maanta inuu wasiirka noosoo booqdo maanta afgooye waa waxawaaye indhihiisu ku arkay wasiirka inay nabad tahay inaan lugeysiinay oo aan soo booqanay isbitaalkii weynaa degmada afgooye xaruntii kacaanka ee asluubta degmada afgooye iyo xaruntii maamulka degmada meelo badan soo marnay insha allah wasiirka waxaan rajeynaya inuu mar kale nagu soo noqdo oo degmada markuu arkay nabadda dowlad wanaagga maamul wanaagga degmada ka jirto markuu arkay waan ugu mahad celinaya booqashada oo nagu soo booqday degmada afgooye maanta insha allah waxaan rajeynaya wasiirka inaan geeyo deegaanada hoos yimaada degmada afgooye inaan tuso dowladda ka jirto isdhexgalka ka jiro horumarka ka jiro insha allah wasiir soo dhowow gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare iyo tilmaamay kormeerkan inuu is-aya koowalwiin ku bedeli doona xaaladda degmada afgooye
maanta waa maalin farxad leh waa maalin taariikha ee noqon doonta degmada afgooye maadaama mas-uulkii ugu sarreeyey ee wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirkii ah uu maanta booqasho u ku yimid wasiir soo dhowow degmada afgooye ku soo dhowow deegaanada kale oo hoos yimaadana aan wada booqan doonana insha allah kusoo dhowow aan ku leenaha soo dhowow wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo ra-iisulwasiirka maamulka koonfur galbeed mudane cabdulaahi xaaji xasan ayaa maamulada gobolka iyo kan degmada afgooye ka amaanay howlo iyo ku hayan horumarinta arrimo bulshada ee degmada afgooye geeka afgooye roogo afgooye eedaan ku gadiysanta degmooyinkii un hamarnay mase aragaanay afgooye caasimadii aan dhuftaha qasabyaabaa caasimadaha ka alaasimadaad aragta maamulka kajara iyo nidaamkii isbitaaladiiyo xeradii asluubta booliiska daraawiista ciidamadii unla kulangnay dadkii unla kulangnay dad eed aan horumarsan dadaal badan hasuubi oo ha ka shaqeeyay nabadda beledkun oo waana haddeen lankama hadnaqow lahay iyo ajar ku helaayan malaskahay mana rajeeyanaya inay dadaalkan ku badan iyo jaysadaan mana rajeeyanaya degmaduna inay noqota degmad oo hogaamida degmooyinka koonfur galbeed oo idil insha allahu tacaala